cabdi xakiin aad ayaad u mahadsan tahay koox bastoolada ku hubaysan ayaa fiidnimadii xalay waxa ay weerar ku qaadeen goob lagu shaaheeyo oo ku taal iskoyska afar ridood ee magaalada boosaaso waxaa weerarkaa ku dhintay nin dhalinyaro ah oo ganacsado ah waxaa kaloo dhaawac kasoo gaaray taliyo ku-xigeenka saldhigga baalada ee magaalada boosaaso laba xidig leh cabdiraxmaan barre saalax iyo qof kale oo shacab ah kooxihii weerarka geystay ayaa goobjoogayaal sheegeen inay baxsadeen taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari koronel cabdixakiin yuusuf xuseen oo aan goor dhaweed kula xiriiray khadka telefoonka ayaa v o a u xaqiijiyey in hal qof uu ku dhintay weerarkaas laba qof oo mid uu mid mid mid kamida uu yahay taliya ku-xigeenka saldhigana ay ku dhaawacmeen mar aan wax ka weydiiyey cidda ay la xiriirinayaan weerarkan ayuu sheegay cabdixakiinow in ay baaris ku jiraan oo ay uusan ka hordegayn hase ahaatee ururka daacis ayaa boggooda telegramka waxay isla xalay kusoo qoreen in ay weerarkan iyagu ka dambeeyeen haddaan ku weydiiyo faadimo goobtani maxay tahay waa goob nooceeya weerarka lagu qaaday waa goob aada u buuq badan iskoyska afarta iridood baa la dhahaa meherado badan oo laga cunteeyo ayaa ku jira meel qaadka lagu iibiyo ayaa ku agdhow marka waxay waxa taliyaha iyo dadka kale ee shacabka ahba waxa ay fadhiyeen meel baar ah oo lagu shaaheeyo ninkan hal nin oo basood la sheegay inuu ku hubaysnaa ayaa taliyaha rasaas la dul istaagay dhulku ku dhacay miiskii uu fadhiyey ayaa dusha kaga dhacay marka qof kale iyo nin oo la fadhiyey iyo taliyaha ayaa halkaa ku dhaawacmay dhammaan dadkii meesha fadhiya way qayliyeen ninka kale oo shacabka ah oo dhintana waxaa la sheegayaa in nin kale oo ka agdhowaa meesha oo gaar inuu gaar hayo la sheegayo ama waardiye ka ahaa ninka weerarka qaaday inuu dilay waayahay geesta kale se wararku nagu soo gaarayaan faaduma khasaare kalaa dhashay markii dhaawacii la geeyey cusbitaalka iyadana taasi sidee u dhacday waa jida cabdi xakiim cisbitaalka manhal ee magaalada boosaaso ayaa taliyaha la geeyey waxa uu ku yaalaa geesta shishe ee dhinaca koonfureed ee magaalada boosaaso marka ciidan ayaa waardiyeynaya dabcan gaari marka ay saaran tahay haweeney kalkaalisa ah oo cisbitalka manhal laga leeyahay oo aada ugu soo degdegaya inuu taliyaha gurmad caafimaad u fidiyo ayaa ciidamadu ka shakiyeen rasaas bay fureen rasaastii ay fureen ayaa goobjoogayaal sheegeen inay ku dhacday haweeneydaas waana ay dhimatay waayahay geesta kale faadimo iyadoo shalay un dee weerarkan dhacay haddana madaxweynaha puntland cabdiweli gaas maanta waxa uu abaalmarino kala duwan siiyey ciidamada puntland qaybo ka mid ah tiro intee leeg buu abaalmarinadaa guddoonsiiyey si abaalmarinada uu guddoonsiiyey maxay tahay cabdi xakiin xaflad ka dhacday maantay madaxtooyada puntland ee magaalada boosaaso ayaa waxaa abaalmarin iyo lacag gaaraysa shan boqol oo dollar iyo shahaado sharaf waxaa la guddoonsiiyey lixdan iyo afar ciidamada puntland ka mid a gaar ahaan ciidamada b m b f iyo ciidamada booliska waxaa ciidamada kamid ahaa saraakiil uu kamid yahay taliyaha qeybta booliiska gobolka bari kulan cabdixakiim ku-xigeenkiisa jaraale taliyaha kontaroolka maxamuud kalaf iyo ku-xigeenkiisa barkhad iyo saraakiil kale madaxweynuhu wuxuu ku sabaab waxa uu ku sababeeyey abaalmarintan iyo shahado sharaftan iyo abaalmarintan lacagta ah ee shanta boqol oo dollar ah in ciidamadan ay kamid yihiin qaar qabtay qaraxyo waaweyn oo magaalada boosaaso lagu qabtay hub sharci darro ah iyo inay ka shaqeeyeen ammaanka magaalada boosaaso marka lixdan iyo afartaas ciidanka ah oo isugu jira ciidamada badda puntland iyo kuwa booliiska ayaa abaalmarinta maanta madaxweynaha puntland u guddoonsiiyey